habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa washington
degeystayaal waa fiidnimo axada bisha ebrilna waa lix iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dotcom idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya zahre cabdi axmed iyo aniguo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay cudurka coronavirus iyo dadkii ugu dambeeyey ee laga helay waxaa la baaray afarlabaatankii saac u dambeysay oo laga helay cudurka tirada lixdan iyo laba ruux lixdan iyo labadaas ruux laga helay cudurka siddeed iyo toban waa dhadig afartan iyo afarna waa lab dhimashada waxaa soo saa'iday laba ruux ilaayaa u naxariisto waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja lo'da baydideen waa hadday banac u joogtaa iyo barqamaha gugiiba xumbada laga bufsiiyaaye boqboqoodka iyo xiirtu waa beri samaagiiye boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiilaal baraahsaday sacii balafyey weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee ba'a iyo u sheega qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan wararka soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda soomaaliya ayaa goorweed shaacisay in cudurka covid laga helay qof oo cusub wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in soddon iyo saddex ka mida dadka laga helay ay lab yihiin halka saddex toban kalena ay dumar yihiin sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in cudurka covid ay u dhinteen ilaa shan qof tirada guud ee kiisaska covid ayaa haatan ah afar boqoliyo soddon qof halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay labaatan iyo saddex qof dadka ku bogsaday cudurka ayaa gaaraya toban qof dhanka kalena dowladda jabuuti ayaa maanta shaacisay tiro kale oo cusub oo ah cudurka coronavirus jamhuuriyadda jabuuti waxa ay sheegtay in la diiwaangeliyey shan iyo toban kiis oo cusub oo ah cudurka covid sagaaliyo toban tirada cusub ayaa guud ahaan kiisaska laga helay dalka jabuuti ka dhigaysa ilaa kun iyo saddex iyo labaatan qof jabuuti ayaa ilaa haatan waxay diiwaan gelisay dhimashada laba qof iyo weliba afar boqol iyo koob iyo toban qof oo ka bogsaday cudurka coronavirus sacuudi arabiya ayaa axadda maanta ah khafiifisay bandowgii ay ku soo rogtay qaybo badan oo dalkaasi ka mid a hase ahaatee magaalada maka iyo weliba deegaanada deriska la ah ayaa lagu sii hayn doonaa bandowga afarlabaatanka saaca sida ay ku warantay wakaaladda wararka u faafisa sacuudiga bandowga ayaa la khafiifiyey saacadaha u dhexeeya sagaalka subaxnimo ilaa shanta galabnimo laga bilaabo maanta oo axad ah ilaa saddex tobanka bisha meey amarka boqortooyada ayaa sidoo kale ogolaanaya in ganacsiyada qaar oo ay ku jiraan dukaamada dib loo furo arbacada soo socota hase ahaatee waxaa la mamnuucay isku imaatinka dadka ka badan shanta qof sacuudiga ayaa ilaahay haatan diiwaan geliyey ilaa lix iyo toban kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal kiis oo covid sagaal iyo toban ah iyadoo ay cudurkan u dhinteen boqol soddon iyo lix qof waa tirada ugu badan ee lixda dal ee golaha iskaashiga khaliijka oo isku dar diiwaan geliyey afartan iyo saddex kun oo kiis iyo weliba laba boqol iyo konton qof oo dhimasho ah dowladda netherlands ayaa dalka griig waxay u diraysaa gargaar caafimaad oo deg deg ah si loogu caawiyo tobannaan kun oo qof oo isugu jira qaxooti iyo weliba dad magangelya doon ah kadib markii lasoo wariyey kiisaska cudurka covid oo ka dilaacay xeryaha qaxootiga ee dalka griig athens ayaa sare u qaadaysaa xakamaynta aaggaasi laakiin waxay sidoo kale adkaynaysaa xayiraadda ay ku soo rogtay dadka soo galootiga ah iyadoo dadka ku xadgudba xayiraadaha ay kala noqonayso xuquuqda magangelyada islamarkaasina dul dhigaysa ganaax adag gobolka koonfureed ee bolobonis oo keli ah ayaa lasoo warinayaa in ilaa boqol iyo konton qof oo soo galooti ah laga helay cudurka coronavirus dadkan ayaa ku jira hotel loo bedelay xarun lagu hayo shan boqol oo qof oo soo galooti ah oo intooda badan ka yimid dalalka kameruun iyo koongada dimuqraadiga ah dadkan soo galootiga ah ayaa sheegaya in la dayacay waxaana ay ka dhigeen banaanbax ay ku gubeen xero qaxooti oo ku taalla jasiiradda shios kadib markii magangelyo doon ka yimid dalka ciraaq la sheegay inuu u geeriyooday cudur loo malaynayo inuu yahay coronavirus ugu dambayntiina kooxda gooni i goosadka dalka yemen ayaa hadda maanta ah ku dhawaaqday inay koonfurta dalka yemen ka sameeyeen ismaamul ay iyagu isku xukumi doonaan taasi oo meesha ka saaraysa heshiiskii ay dowladda la saxiixdeen dhammaadkii sannadkii hore golaha ku-meel gaarka ah ee koonfurta ee loo soo gaabiyo s t c ayaa ku eedeeyay dowladda yemen inay ku guuldaraysatay qabashada waajibaadkii loo igmaday iyo weliba inay waday hagardaamo ka dhana koonfurta sidaas daraaddeedna ay xalay saqdii dhexe kaga dhawaaqeen maamul koonfurta dalka yemen dadka ku nool magaalada cadan ee dekeda leh ayaa sheegaya in kooxda gooni ogoosadka ay ciidamo fara badan ku soo daadiyeen magaalada sidoo kalena ay bra control oo kala duwan ka samaysteen waddooyinka magaalada iyo xarumaha dowladda sida bangiga dhexe iyo dekeda cadan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay korortay tirada dadka laga helay cudurka covid sagaaliyo toban kadib markii lixdan iyo laba kiisoo cusub la diiwaan geliyey tirada dhimashada ayaa iyana kor u kacday kadib markii ay dhinteen laba qof warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyeenna xasan kaafi qoyste soomaaliya waxaa kordhaya dadka uu soo ridanayo covid sagaal iyo toban iyo kuwa u geeriyoonaya xanuunkaasi kadib faahfaahin ay wasaaradda caafimaadku ka bixisay xogtii ugu dambaysay ee la xiriira cudurkaasi wasaaradda ayaa shaacisay laba iyo lixdan kiis oo hor leh kuwaasoo afar iyo afartan ka mid ahi ay lab yihiin halka siddeed iyo toban kalena ay dhadig yihiin taasoo tirada guud ee xaaladaha la helayna ka dhigaysa saddex boqol iyo sagaashan sida ay ku warramayso wasiirka caafimaadka fawsiya abikar nuur waxaa la baaray afarlabaatankii saac u dambaysay oo laga helay cudurka tirada lixdan iyo laba ruux lixdan iyo labadaas ruux laga helay cudurka sideed iyo toban waa dhadig afartan iyo afarna waa lab dhimashada waxaa soo saa'iday laba quruux ilaayaa u naxariisto waxaa ka bogsooday cudurka oo soo saa'iday negative noqday horey bositive u ahaa laba ruux tirada guud ee wadanka inta xaaladood oo ka jirta coronavirus waxay isugu tegaysaa saddex boqol iyo sagaashan dhimashada guud ahaan waxay isu tegaysaa sideed iyo toban ruux waxaa ka bogsooday guud ahaan ee tira toban ruux sidaa u jeedaan nambarada maalin walba maalinta ka dambaysa waa soo siyaadayaan dhimashadii naftirkeeda waa soo siyaadaysaa walow ay dadka dhimanaya u badan yihiin dad xanuuno qabay oo da-doodana ay konton ka sarrayso haddana ruux naga dhintaa waa nagu dhib ilaahaa qadaray ee allaha u naxariisto sabar iyo imaan intii dhimatay allaha naga siiyo wasaaradda caafimaadka ayaa dhanka kale ku baaqaysa in la xoojiyo wacyigelinta si looga digtoonaado khatarta cudurka ee ku baahaysa gudaha soomaaliya waxaana wada saaran waajib inaan ka hortagno cudurkan sidii loo xakameyn lahaa oo ah waxyaalihii horey aan ugu wada hadalno oo ahayd in wacyigelinta la badiyo in laysdhowro in qofka haddii uu dareemo calaamadihii xanuunka uu raadsado takhtar uu wacdo nambarka afar afar sagaal si loogu wacyigeliyo haddii uu u baahan yahay degdeg in loo qaado isbitaalka la geeyana ambulance loogu diro haddii alle marka waa waajibna wada saaran in bulshada qaybaheedoo dhan ay ka wacyigelisa inay ka tashato in maaragta bannaanka iyo bixidda iyo meelaha ciriiriga laiska ilaaliyo in lagu dadaalo nadaafadda gacmaha saabuun iyo iyo alcohol iyo qof walba wuxuu heli karo nadiifis ah ilaa iyo labaatan seconds uu qofka dhaqo ibiriqsi in guud ahaan nadaafadda lagu dadaalo iyo in mar walba maaragta qofka markii uu dareemo calaamadaha xanuunka uu wacdo nambarka uu adeega caafimaad raadsado wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan khabiirada caafimaadka waxay ku dadaalayaan mar walba inay sare u qaadaan wacyigelinta xanuunka calaamadihiisa mar walba lagu celiyo siyaabaha looga hortegi karo in ma aragtay ay muhiim tahay in laisu gudbiyo cudurka waa cudur halis ah ee u baahan mar walba in in maaragtay laga fakero sidii loo yareyn lahay soomaaliya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhibkiisa naga haayo bisha ramadaan fadligeedana aan ku wada dadaalno inaan ducaysano dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaalo la xiriira xakamaynta cudurka coronavirus waxaanay soo rogtay bandow xilliyada habeenkii ah oo looga gol leeyahay inaanay dadku ku kulmin goobaha laysugu yimaado hase yeeshee waxaa jirta in arrintaasi ee iminka dadku si weyn uga dhaga adeegayaan sababo jira awgood taas oo sii kordhinaysa faafista cudurka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kalena waxaa maamul goboleedka koonfur galbeed kasii socoto wacyigelinta ku saabsan ka hortegista xanuunka covid -19ka sida uu kusoo waramayo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh kaamanka barakacayaasha iyo xaafadaha magaalada baydhabo qaarkood ayaa lagu arkayaa dhalinyaro wacyigelin ka wada kuwaasi oo dadka uga digaya khatarta uu leeyahay cudurka covid hay-adda maxalliga gareedo oo kaashanaysa hay-ado caalami ah ayaa wada howsha wacyigelinta maxamuud axmed oo ka tirsan hay-adda gareedo tiimka wacyigelintana madax ka ah ayaa sheegay in qorshahan ay uga digayaan shacabka saameynta cudurka coronavirus ay bilaabeen markii ay dareemeen in adduunka uu si aada uga sii fidayo khatarta cudurka uu leeyahayna ay sii kordhayso isagoo intaasi ku daray in wacyigelinta ay tahay maalinle maalin walbana ay tagaan xerooyinka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada baydhabo cudurkan hadda haka beeri adduunyada oo eedkii eedkan saameey oo wadankanan ayaamahan kaysaskii ama nambaradii lagu helay eedan badadeen dad badan in dhimaday wayba suubyahayna wacyigelin oo maalme maalinle ah oona kuwana dhammaan qeybaha kala duwan una ku shaqeeyana degmooyinka south west state iyo khaasatan baydhabo wayba kuwana kaamamka barakacyaalka oo aan kuu weynin xanaanatu iyo salaam iidaale boonkaay towfiiq xaafado gudaaje magaalada gudaaje iyo dhammaan magaalada walaalka heerereysan ee barnaamij kuwana unoo dadka ku wacyigeliyaana dhibaatada uu sileeyay cudurkan iyo sidii lin iska horseedo koro tan kaleeta dadka mayba siinayhe warqado oo ku qoran bahalkan cudurkan sidii lin iska horseedo lahay iyo miiligaanyalka dhigadaayna un insheegnay dadka xerooyinka barakacyaasha waxay ka mid yihiin meelaha cabsida laga qabo in cudurkaasi u saameynta ku yeesho marka aad xerooyinka tagtaan tiimkiina wacyigelinta maxaad u sheegtaan eed eed waybo dadka eedka inka nugul waaye haddii bulshada la fiiriyay maywayl waybo ka jaranaha yaalaa ka jara maamooyin dhalema ee dhalme ee ka jara may ka jara dadweyinka ka jara maybaan sheegayna dadka haddii iska areen calaamadaha qunfaga oo xaban lahayna qandho zaayid eh iyo neefta oo ka dhegta qofka intuusa weydi sida adeeg caafimaad oo mise baaritaan haddii dowladda iyo baaritaan baydhabo inkastoo yaalan haddii la sheena intii isu weydiisada qofkiyaas intaasaan sheegaan maxamuud axmed waxaan kaloo weydiiyey cidda ka saacidaysa mashruuca wacyigelinta ay ka wadaan xaafadaha iyo xerooyinka barakacyaasha magaalada baydhabo barnaamijkan unu soo beehayno oo wacyigelinta ee gareedo waybaa ku saacidahaye hay-ado fara badan oo kumid ayiin hay-adan save the children concern worldwide iyo donald sheldon oyona ee ofda u s aid iyo d f i d sidoo kaleeto barnaamijyada una wacyigelinta una wadana wadna wayba ku wadna meelaha oo eedka remotekan eh oo oo fog fog waana wayba barnaamijkan ku faa'iidaysadahay dadka inta in iska dhajaraan sida dadka baahida qaarka gaarka leh oo disable peopleka leh rabo oo macnaha awoodna iniyo macnaha waxyaabaha asaasiga iyo galantiga ku qabsan balse barnaamijkana dadkaasaytadon wayban ayaa barnaamij excluded ah ooyo ninka faquuqana safiye xasan maxamed oo wacyigelinta u xil saaran dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyaduna sheegtay in marka ay tagaan xerooyinka barakacyaasha hooyooyinka ay u sheegaan caruurta inay siiyaan raashinka dalka ka baxa oo ay nafaqadu ku badan tahay si uusan hoos ugu dhicin difaaca jirkooda oo aysan ugu nuglaanin cudurka waxaan kaloo u sheegnaa bay tiri ruqyo xasan barakacyaasha inay ku dadaalaan nadaafadda oo ah waxa ugu muhiimsan ee looga hortegi kara caabuqa covid -19.
hooyo dhanaashe mashal dheeray korasadiib ogda laakiin amarkan hadda kooy aada dheega hayta mase aada raga hayta amar oo ilaahay haalshay ogi ilaahay ay ku absooy nadaafadana ka dilaa maama aan sii wad quudantii oo may la raayay safe food complementary feeding walaley iyo early early breast feeding walaley oo isla markaas naaska la kabalayo unug immunity hela may kale sheegahayne unuga haddii unuga laku helo mase anhayne maamadaba laku helo unug anhayne inti naas nuujinka sii wada korto golofis galada korto oo michael dhiibihayna face mask walaley ya siyaana breshiveriga markaasay timid askoyo michaelna maama quudantii saxnayd siiwad unuga haddii hataad uur lataana balansadhayd food suubsooy ma insi sharaxaane local food wal oo magaalada iyo ku helo koraan oo deegaanshooda ku helaayaan qaab kalena iska daraaw sida oo digirta looska walaasaa mayla rahay leensii sharaxe iyo qaabkii oo an iska malo lahayn oo an iska karsada lahayn isada nadaafadda ayaa ka dadaali lahayd maamadaas baydhabo waxaa ku yaala boqolaal kaam oo barakacyaal ah kuwaasi oo ay ku nool yihiin kumanaan dad oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya barakacyaashu waxa ay ka mid yihiin dadka ugu nugul oo si fudud uu u haleeli karo cudurka coronavirus sababtoo ah waxay aada uga liitaan dhanka nadaafadda waana cidhiiri kaamamka iyagoona degan aqallo cooshado ka samaysan oo aada isugu dhowdhow mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaali dilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa maanta dunida islaamka laga sooman yahay maalinta saddexaad ee bisha ramadaan soonkan ayaa noqonaya mid aad uga duwan kuwii hore dalal badan oo islaama lagama oogayo salaadaha taraawiixda iyo tahajudka xaramka maka ayaa ka mid a goobaha cibaadada ee aan lagu tukan doonin halkaasoo ay bisha ramadaan oo keliya u cibaado tegi jireen boqolaal kun oo muslimiina barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha qodobkaas ayuu ku saabsan yahay waxaana su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah doctor cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh cali kusoo dhowow marka hore barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ahlan wasahlan waa jacfar waa dhowahay v o n waa salaamantiin waa mahadsan tahay haddii aan u galo marka hore ramadaan kariim ramadaankan aad buu uga duwan yahay ramadaanadii ka horeeyey xaaladdu way cakiran tahay xanuunkii coronavirus dunidao dhan buu ku faafay masaajidadii qaarkood oo xaramkii maka ugu horeeyo way xiran yihiin arintaasi sidee u saameyneysaa dadka muslimiinta ah ee soomaya bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin marka hore v o a waa salaamantihiin jacfar kokay adigana si gaaran ku salaamaya iyo dhammaan tiimka sanadkan ramadaankan waa ka duwan yahan ramadaanada hore waxa uu wajahayaa dadka muslimiinta waxay wajahayaan xaalad caafimaadka basharka khatar badan ay wajahayso taas oo keentay in ikhlaaqaad ama in la xiro goobaha caamka oo dhan ay ugu horeyso masaajidu iyo meel kastoo la isugu yimaado haddii ramadaanku marka muslimiinta uu saas kusoo galo walaal waxa weeye axkaam fara badan baa ka dhalanaysa arrintaas axkaamta ka dhalanaysa ugu horeysa waxa weye marka ugu horeysa diinta islaamku waxay u timid waxaa ugu horeeya oo raqam waaxid ah ciida lafteedana in la ilaaliyo nafta bani aadamka in la ilaaliyo kadib nafta waxaa la xiriiraya caqligeeda iyo cirdigeeda iyo sharafkeeda iyo maalkeeda iyo waxaasoo dhana ayaguna maaragtay ilaalinteeda ay waajib tahay kuliyaat alkhamsa la yidhaha marka bani aadamka marka si kastoo lagu badbaadi karo in lagu badbaadiyana waa waajib diintiina mar walba iidaaba ugu horeysa waxa la xifdiya iidaa la xifdinaya marka qofka muslimka marka wuxuu samaynayaa bishan ramadaan wax badan oo uu heli jiray waa weynayaa waxaa laga yaabaa inuu waayo inuu taraawiixdii sabab faraxsan inta soo afuro oo cishaha dukado oo reerkiisa iyo caruurtiisa soo wato qaybta haweenka ay haweenku galaan qaybta caruurta caruurtu galaan qaybta raggu raggu galo sida cibaado fiican la qaato dadkii la salaamo asxaabta ahaa meelo kaleo xafladaha laga qayb gala cashooyin la tago layska tamashleeyo cibaadada iyo habeenkoona layska soo jeedo haddana tahajud iyo sidaasoo kaleeto iyo suxuuri howlahaas sanadkan ma jiraan duruufta oo covid nineteen oo keenay waxa weeye in qof walba ay qofta kaleeto inay xataa familku inuu kala fogaado oo ay imaan karto xaalado qof ka mid hadduu jiro familka dhan uu cudurka uu gaari karo marka masjid iyo taraawiixa iyo shirar iyo xaflado iyo sanaan maraabasalaan iyo asxaab in lalasoo maarata cawiya ama lalasoo fiidsada iyo sheekaas meesha ka baxday marka waxaa la marka muslimiinta waxaa waajib ku ah inay xaqiijiyaan laba ujeedo ujeedaha inay naftooda badbaadiyaan oo tacliimaadka si xigan ay qaataan iyo kala fogaashada iyo in las ilaaliyo ifaydarka iyo inay soonkoodina la yimaadeen maalintii habeenkiina guryahooda ay ku cibaadaystaan meelaha ayse masaajidu ay xiran tahay meelaha masaajidooda ay furan tahana tacliimaadka caafimaadka lagu ilaalinayo haddii masjid furan oo jiro masjidka waa la tii karaa khaasatan dad dadka waayeelka aan ahayn ama aan cudurka maqanna iyo waxaas qabin wadamada qaarkood waa u fasaxeen iyagoo baaraayo oo qalab ku fiirinayo temberasharka ku fiirinayo qofka kuleelkiisa la fiirinayo inay u fasaxaan sida hadda bakistan iyo malaysia iyo indonesia iyo maali iyo wadamo badan ay masaajida furan tahay laakiin normal waxaa oo kaleeto dadka jamaacadu waa ka dhacaysaa inay guryahooda ay ku cibaadaystaan oo ilaahay ku baryaan asalna salaad taraawiixda guriga ayaa kufada ayaa asal u ah oo maaragtay lagu duka karaa nabigoona sal aleh wasalam iyo sida abubakar xilligiisa muslimiinta kulli guryihiiska duka jireen xilliga cumar unbaa jamaacada la bilaabay marka wax dhibaata ma inshaalla xaalka soomaaliya waa sidee si kooban magaalada muqdisho adiga hadda aad joogto hay-addii culammada soomaaliyeed baad ka mid tahay magaalada muqdisho gaar ahaan iyo guud ahaan soomaaliya amarkaas ma la soo saaray in taraawiixda iyo tahajudka aan lagu tukan karin masaajidada oo xaafadaha lagu tukado culammada soomaaliyeed shalay ka qaateen koob iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii shir socday afar maalmood iyo hal maalimo birirfa ku dhex jirtay buu socday shirkaas waxaa lagu xaqiijiyey ama looga hadlay in la wada xaqiijiyo labadaas ujeeddo oo aan sheegay oo ah in diintiina la ilaaliyo lana ilaaliyo nafti biniaadamka iyo caafimaadkeeda iyo maaragtay cudurkan sidii looga hortegi lahaa marka go-aan runtii dhexalgala oo ilaa toban qodob gaara ayaa ka soo baxay oo la faafiyey waxaa ka mid a marka soomaaliya wadamada islaamku labay u qaybsamaan dalalna waa dalal awoodahooduna ay badan yihiin imkaaniyad badan haysta oo masaajidooda waa xireen kuwa xaramaynka xitaa waa la xiray dadkana guryaha jooga ayaa la yidhi qof soo bixi karana ma jiro meelo badanoo yurub yurub idinka ahada iyo maraykan idinka joogtina yurub xataa sidaasoo kale waaye qofka soo baxaayana waxaa waaye daruuro uu soo baxaaya meel kooban oo tegaya wax kooban oo soo qaadana guriisku soo laabana inta badan waddamadaas waxaa loo stimna loo toogfiiriya noloshoodii wax walba macaashaadkooda ee qaarkood dib loogu soo celinaya qaarkood wax kale iska helaan qaar waa iska dhaqan yihiin oo weliba iska dhaqmaayeenoo keeday wada leeyihiinoo dakhligooda aada u sarreeyey laakiin soomaaliya duruufta ka jirta iyo waddamo badan oo afrikaa waa ka duwan tahay dadka soomaaliyeed suuqii bay weli joogaan goobihii ganacsigu caaday u furan yihiin haddaad halkiisa shalay misdaraad carooddii ugu weyneed muqdisho ayaa gobartara gobolka banaadir iyo waxay furayeen ganacsatada soomaaliyeed marka waxa weeyaan dadkii maadaama basaskii baa socdaa wax walba waa socdaan suuqyadii waa buuxaan markii sidaasoo kale ay tahay marka oo xaaladdu ay tahay in dadkii ay suuqa iyo goobta ganacsiga ay joogaan masaajiddu inay furaato waa lagu khasban yahay laakiin dadka waxaan u sheegnaa inaysan masaajidda soo aadin oo inta badan ay guryooda ku dukadaan laakiin masjidka ka masjid ahaan lama xiri karo xilliga suuqaba la joogo maxaa yeelay dadku haddii ay suuqaba ay joogaan masjidka inay ku dukadaan waa ku khasban yihiin masquuliyiinsa ay isticmaalaan haddii aysan saas yeelinna kulley haddaa xirta masjidkana shaaricay ku dukanayaan waddaday ku dukanayaan ila meel kale ku dukanaanba maleba meesha loogu talagala salaada zakaan waddaday ku dukanayaan sidaa daraaddeed arrintan culammadu waxay qaadatay istraatiijiyada ah in caafimaadkiina la ilaaliyo oo qalabka dowladdu ay keento qalabka temperasharka oo lagu fiiriyo kulaalka heerkulka maadaama dadaal badan ay wada runta dowladdu aada u qiimo badan dadka safka ay kala fogaadaan musqulaha la xiro duruusta la joojiyo salaadaha la gaabiyo masjidkana haddii jamaacada uga horeysa lagu dukada hore laga xiro dadka guryahooda inay joogaan oo iftoonnay oy joogi karaan oo jamacada wajibkooda ka dhacayo oo xilligan ay daruuro u haystaan laakiin haddana masaajidda sideeda shacairta islaamka si aan loo joojin lama xiri karo mana loogu talagelin in la xiro laakiin waxaa la qaadanaya dhammaan wax kasta oo cudurkan ku faafi karo in laga hortago way mahadsan tahay dhegeystaha ugu horeeya qadka ku jira baan siinayaa fursad fadlan soo dhowow halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culammada soomaaliyeed oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waxaan salaamayaa badafi oo wadaadayaha barnaamijka jacfar sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka sheekh cali wajiis waxaan rabaa inaan magacigu waa saciid axmed jooga magaalada muqdisho annagu og yani covid nineteen cudurkan coronavirus saameynta badan oo dunida ku leeyahay dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadkuna ay nooga digeen in aan sameyno isku imaatin iyo isku soo dhowaansho waxaan rabaa inaan weydiiyo marka martida maxaa sababay in dad badan oo muslimiin ah lagu kari waayo inay guryahooda ku tukadaan oy joojiyaan isku imaatinka iyo masaajidada isku imaanayaan taas oo sababi karta inuu cudurka sii faafo waan mahadsantihiin dadka muslimiinta ah asal ahaan waxaa weeye marka xaaladahan oo kale ay dhacaan inay masaajida ay ka tagaan gurigooda iskaga dukadaan fursad bay u haystaan culammadana waa isku raacday shirkeedii soddonkii socday inay dadka guryahooda ay isaga dukadaan marka taas ruksadaas waa ay jirtaa laakiin dadka qaarkood duruufaha shaqada iyo noloshoodiiba waxay keenaysaa guryihiiba way ka soo tageen guryihiima joogaan hadda suuqa bakaaro oo kaleeto iyo suuqyada waaweyn suuq bacaadi iyo suuqa madiina iyo xamarweyne iyo ool suuqyada xamar ku daadsan oo dhan waxa weeyaan dadku subaxdii kasoo kadhaxayan toddobiyo tobanka degmada xamar suuqay usoo shaqo tagayaan suuq markay soo shaqo tagaan gurigoodii waaba kasoo tageen waaba joogaanba marka haddii salaada la gaaro meesha ugu dhowo ay kasoo maaragtay xaajo gudanayaan suuliyada ay gelayaan salaada ay kusoo dukanayaan ay kusoo hiransanayaan masaajida wey sidaa daraaddeed dadku haddii haddii la awoodo in guryahooda ay joogaan oo suuqyadan la xiro oo dadkii dowladdu markaas ay arrintaas amarka soo saarto islamarkaasna ay fuliso waxyaabaay u baahan yihiin ay dadku suuqa duruufa keentay uma imaanin dalxiis waxay u baahan yihiin in loo tawfiirin karo ee guryahooda ay joogaan absolut masaajida waa la xirayaa ilaa cid ku tukata markaas ma joogtaba sida waa mustaxiil sida hadda aad sheegayso inay dhacdo soomaaliya hadday mustaxiil tahay marka isla haddii suuqi furan yahay masjidkuna waa garab furanaya waa normal waay marka dadkana maxaa keena hadday tahay waxaa keena duruuftoodia keenta nolosha suuqay usoo shaqo tagaayaan waa xmaalanayaan waa istixaadayaan haddii salaada la gaarna masaajidkay tagayaan mususha ay geli karaan masaajidka may ka helayaan gurigoodana ma gaaraanoo saddex afar kilomitr u jiraa marka warbadeenkaas waa xaalo ijtimaaciya oo soomaaliya ka jirta oo runtii u baahan walidaalika annagu waxaan soo jeedinaa culamo ahaan in mar haddaysa suurtoobay in suuqyadii iyo masaajidii iyo lixiro oo dadka ay suuqyada joogaan haddii masjid laga xirna ay ku dukanayaan sida uun barbarenka taagnaanayo la isku dhex jiraayo cudurkaana laba shay unbaa looga hortagaa waa nadaafad iyo in la kala fogaado wax kale hadda lama sheegin waa un labadaas iyo in dadku ay kala fogaadaan ama ay aad u kala fogaadaan kala fogaashada waxay keeni kartaa in guryaha la joogo iyaga laftooda gursiga kala fogaado iyo in dibadda kuwa jooga laftooda ganacsiga iyo suuqyada ay jooga kala fogaadaan masaajidda kuwa jooga kala fogaadaan kuwa maarata basaska la saara ay kala fogaadaan dadku inay kala fogaadaanoo lix fiid ama hal mitir iyo toddobaatan ilaa laba mitir ugu yaraan hal mitir bar isu jiraan sida dhakhaatiirta caalamka ay dardaarantay marka taas marka waa midda la doonaya marka in culummada iyo dowladda iyo mujtamaca madaniga dhammaan soomaalidu ay ka wada howlgalaan in dadka la baro thaqaafada caafimaadka inay si isu ilaalinahayeen inay qaataan kamaamaadka afka lagu xirto inay qaataan dadka golofis qaataan kuwa ganacsiga joogo dadka alaabta siinaya oo la macaamaloonaya makhaayadaha inaan xiliyadan loo baahnayn aysan furnaanin xilliga daruurigaana la kala fogaado oo lagu kontaroolo oo qof walba maaragtay miisaska lagu kala fogaado haddii kaleetana taga wey laga dhigo oo haddaan la baahi aysan jirin in la fadhiisto marka arrintaas waa shaqa u baahan in gobolka banaadir iyo dhammaan hay-adaha mujtamaca madaniga iyo iyo dowladda iyo shacabku iska kaashadaan dadka in la baro thaqaafada cudurkan looga hortago ujeeddadu hadafku ma aha kaliya in dadka la yidhaahdo yaysan dhaqaaqin oo suuqa imaanima waa imaanayaan noloshiiba ay u baahan yihiin in la yidhahdo masaajidka hala xiro masaajid waa imaanayaan hadda ka xirsan suuqii dhooban yihiinoo iskii ku dukanayaan haddana sidii way soo sabanayaan marka waxay u baahan tahay farsama in la helo marka oo looga badbaadi karo cudurkii dadkuna ay isu kaashin karaan thaqaafadaas in lagu baahin karo annagu culum ahaan haddii la yidhahdo in deegaana una arrintan insha allah waxaan u fahmay marka hadalkaaga kooban haddiiba suuqyaday la imanayo oo noloshii kale ay caadi u socoto ma jirto ujeedo loo bartilmaameedsan karo masaajida oo keliya oo loo dhihi karo masaajida ha la xiro xaqiiqadu sidaas weye waxaana kuu sheega haddii la xiro xataa suuqay jidkay ku istaaga jidkay ku dukanayaan idoon weliba nadiif aan ahayn oo wasaqa ayay safanayaan marka dee maxaa samaynaysaa markaas waa sida meeshi waayo
waayahay waa mahadsan tahay siciid dhegeystaha muqdisho nagala soo xiriiray dhegeystaha kale baan u gudbayaa magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka jacfar waa mahadsan tahay adiga sheekh cali dhegeystayaashan aan salaamaya magacaygu waa cabdiraxmaan cumar waxaan joogaa magaalada muqdisho laba su-aalaan rabo inaan weydiiyo midda koowaad waxay tahay soonka waxa uu muslimiintu u yahay fursad ay naftooda ku tababaraan cibaadaad gaar u ah oo badanna waa uu wataa cibaadaadkaas badankood waxa ay dhadhan gaar ah ama dhadhan xeeldheer ay ku leeyihiin jamaca iyo jamaacada oo lagu daray waxaa jira dad afaro wadareed samaysan jiray oo runtii aayada laftirkeeda fursado u ahaa dadka qaarkood ama qoysas ama asxaaba ha noqoto oo laga yaabo inay soonka uun keliya ay isku arki jireen marka arrimahaas oo dhan bandowga adduunka oo dhan saameeyey waxa uu ku yeelanayaa saameyn maxaa maxaa dhihi lahayd kow iyo laba arrimahaas oo la yidhaahdo midda labaad waxaa waaye su-aasha labaad waxaa waaye difaaca jirka oo nuglaada ayaa koroonaha qofka u nugleeya marka dadka qaarna waxa ay soomayaan wax ku dhow labaatan saac oo kale marka arrintaas qofta ma u nugleynaysaa ama mama ma u jilcinaysaa koroonaha oo dhibaato inay kusoo gaarto qofta ma laga yaabaa wakhtiga dheer soomanaa waayahay su-aasha wuu maqlayaa sheekh alawjiis haye doctore waa mahadsan yahay walaalkeen laba su-aalooda muhiima wey horta tan hore haddii waxyaabihii ijtimaacaadka ahaayo xilligan coronaviruska uusan jirin jiri jiray walaal ma suurtoobayso hadda masaajida kama suurtoobayso maka suurtoobayso afuradii iyo meelii lagu afuri jiray muxaadarooyinkii iyo duruusi kama suurtoobayso liajli in laga hortago cudurkan khatarta ah marka cudurkan kullama dadku ay isu yimaadiin si fudud buu ugu dhex faafaya sidaa daraaddeed waa midda keentay in dadka aan u iftoona inay guryahooda ku tukadaan in suuqyada qofka ka maarmi kara uu gurigiisa iska joogo insha allahu bishaan iyo bisha dambe waxaa laga yaabaa ilahay inuu faraj furo ama talaalkii la helo ama uun si kale ilaahay nooga qaado cudurradan dadku inay aada u taxadiraan tankeen taas weeye sidaa daraaddeed annagu waxaan culamaaan iftoonaynaa in arrimahaas la joojiyo waana hore loo iftooday muxaadarooyinka in la joojiyo duruusta in la joojiyo jamaacada masaajidka in aada loo yareeyo ama aan la imaaninoo guryaha lagu dukado masaajidu dadku hadday yaraadaan marka dambe igaab iska xiri maayo suuqyada haddii dadka laga yani inta ay joogaanna masaajidkooda waa iska jiraya waa saan sheegnay oo dadku waxay u baahan yahin meel uun haddii salaada la gaaro ay aadaan sidaysa shaaric ugu dukan midaan kaleeto manaacada iyo jirka soonku ama waxyeelayaa difaaca jirka hadee culummadu way ka hadleen oo wax badan baa laga qora arrintaas dadka ilaahay subxaana wa tacaala waa xakiim markuu qur-aanka soo dejinayo soonka markuu waajibinayo isla aayadda koobaad aayadda ku-xigtaba ayaa macduudaad marka uu yidhi maalmo kooban ayuu yidhi faman kaana minkum muridan walaa safar faciidatu min ayaamin ukhar qofka hadduu yahay qof jiran ama cudurkan covid nineteen ha qabo ama hargabkan hadda kulolo asiga laftiisa laga sheegsanaya inuu cudurkaas laftiisa ee soomaalida ku fiday ha haayo ama si kale u jirnada ama sokor iyo cudurada la noolada ha qabiyo ama haddee xanuun kaleba ha iska haayo ama uu safar yahay haddee eolaa bakisada la siiyaba waa iska cunayaa markii uu cudurkaas hadduu yahay cudur laga bogsanayo ka bogsado inuu iska qalaynaya haddaan laga bogsanayna waxa weye kafaaro iska dhiibaya soonka dhanba waa ka dhacaya inuu soomo maadaama uu cudurka halisa u hayo taawa waa dadka jiran weeye dadka fayowna waxaa la isku raaco adabada ay taqriirinayaan in soonka uuba u kordhiyaba difaaca jirka inuu xoojiyo oo uusan daciifin ayay isku raacsan yihiin rag badanaa wax ka qoray dr maxamed cali baar kamida kitaabu ka qoray asiyaamu waa maarta iyo caafimaadka soonka iyo caafimaadka reer galbeedka xataa jaamacadaha waaweyn oo california ay ku jiraan iyo haddaa akhrisid soonka iyo faa'iidooyinkiisa caafimaadka waad arkaysaa marka ayagu dabcan inaan wax la cunin bay kasoo qaadayaan soonka laakiin dee inaan wax la cunin oo qofka iyo iyo in misaaq uu sameeyo inuu soomo waa isla macnihi marka waxa weye soonka marka qofka hadduu caafimaad qabo hadduu tacliimaadka islaamiga qaato oo habeenkan afar fiican qaato waa berigan oo suxuur qaato labada wejba oo lagu noolaada walba waxa weye cashada iyo suxuurtu waxay u dhigantaa quraacda iyo cashadii ama quraacda iyo qadadii laba jeeroo qofku wax qaataa labada jeerna waa helaya marka waxa waa samada insha allah waayahay cabdiraxmaan waa mahadsan tahay waxaan filaya inaad su-aalahaas ku qanacday dhegeyste kalebaa qadka ku jira fadlan soo dhowow marka hore marka xiga magacaaga iyo halkaaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sheekh cali wajiis magacaygu waa dileyti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho cudurkan adduunyadii faraah ba aan ku haaya oo sida xun u saameeya adduunyadao dhan haddana la galay bishii cibaadada ahayd oo bishii ramadaan ahayd maadaama wadamo fara badanna ay mataqaana ay ugu weyn tahay sacuudiga ay tiri lama aadi karo taraawiixda ama taajudka si taas ka bedelan mala samayn karaa oo masaajidii mala tegi karaa iyadoo la kala dheeraanayo laisku soo dhowaanaynin ama mala samayn karaa oo maaragtay dadka ma lagu wacyigelin karaa oo mala dhihi karaa maadaama aad cibaado ilaahay u socotid haddii aad wax isaga shakisan tahay oo sida cudurkan maadaama uu mataqaanaa qandho iyo xumad iyo ku bilowdo uu qofku siiskiisa uu masaajida isaga tago sidaasna salaadii iyadoon ummaddii aysan dhaafin ma la samayn karaa oo maxay to sidaas salaadii ma lagu ogi karaa sheekha taasaan weydiin lahaa sheekh wuu ku maqlayaa sheekh alwjiis daleeto maxamed faarax waa mahadsan yahay haar waa mahadsanti ninkuna horta su-aashaas waa way soo noqnoqotaa sideedaba waxna waxa weeyaan haddii guri la joogo iyo haddii goob ganacsi la joogo iyo haddii masjid la joogaba waataan hadda sheeganayo waa in taxadir la qaataa sidaa daraaddeed culummadu markay ka hadlaayeen masaajida maadaama suuqyadii iyo meelba ay furan yihiin haddee masaajidana meesha ay ku yaaliin oo suuqadaas intay furan yihiin ayaguna ay iskala furan yihiin waxaan soo jeedinay go-aanada la soo jeediyay waxaa kamid ahaa in musqulaha iyo la xiro iyo maarata dadka kuweysa ay soo qaataan markay masjidka imaanayaan labo in qof walba salligu ku sujuudayo uu la yimaado oo salliga caamka aan la adeegsan marna ama camaamad iyo waxyaabo kale go' iyo wax uu ku sujuudo oo maaragtay iyo in lasoo xirto maaragtay sanxirka lasoo xirto iyo afka oo qofku haddii uu ama qufuco ama hindhiso cid kale uusan wax u gudbi karin oo dhinaciis ku tukanaysa iyo in lagu kala durgo safka laftiisa oo ugu yaraan nus mitir ama hal mitir labada qofood ay isu jiraan oo aysan istaaban haddii dee qof kamida uun si wax ka yihiin oo qof kaleeta wax u gudbi karin iyo in salaada iyo aqamka laysu dhoweeyey aqamka aadinka oo markii la aadimo markii la aqrimo hore markii la aadimo toban daqiiqo salaada hore laga galo jamaacada koowaad ka dukatana hore laga xiro masaajidka duruusta oo dhan in la joojiyo inaan lagu sunaysan masaajidka ladiisa inaan la seexan karin inaan cashare ka soco karno duruusta la joojiyo marka waxaa kaloo keennay qalabkan wax lagu baaro maaragtay temperatureka iyo wax lagu fiiriyo oo heerkulka in la keeno masjidka oo dowladdu ay keento oo albaabada masaajidka qofkii qarna ay hayso oo soddon iyo sideed ama soddon iyo todoba ka badan heerkulkiisa uu gaaro guriga aad la yidhaahdo dadka cudurrada maaragtay la nool qabana inaysan imaanin ama da'dooda ay lixdan sano ka weyn tahay oo guryahooda ay joogaan inay waajib ku tahay inay masaajidaba iska dhaafaan inta badan maadaama dadka suuqda ka ganacsadaba aysan ahayn marka laakiin dhallinyarada suuqda joogta ganacsanaysa oo meel walba daadsan markii salaada la gaaro iyagoo taxaadiirtaas qaadanaya iyo aadaabtaas sixiga ah oo labadii shay oo dhakhaatiirta adduunka isku raaceen oo ah in nadaafadda lagu dadaalo iyo inaan inla kala fogaado labadaas maa cudurka nooga hortagaa labadaba culummada way qaateen fatway kusoo saareen si loo kala fogaado oo diintana loo oogo iyo masaajida shacairtooda lagu oogo cudurkana looga badbaado marka insha allah taas in la qaato waajib waay ruqsadda islaamkana waa loo haystaa oo safkii la dhihi jira hadda istawi aan dhihi jirna iyo taqaarub oo isku dhowaada oo faraha isa saara maanta waxaan dhawaynaa kala fogaada tabaacaduu kala fogaada hal mitir kala fogaada masaajid saasa ka socota intooda badan marka waxaan loo yeelaya dadka noloshooda la badbaado waaya waa mahadsantahay sheekh dileyta adigana waa mahadsan tahay sheekh cali haddii aan aniga su-aalku weydiiyo diintu maxay ka qabtaa qofka isagoo is-og inuu leeyahay calaamadihii lagu garanayay xanuunkan covid sagaal iyo toban ama coronavirus haddana bulshada dhex yimaada ama masaajidii yimaada ama suuqyadii yimaada oo dadka soo dhex gala isagoo og in calaamadihii uu isku arkay sida qandhadii iyo qufacii iyo astaamihii kale ee xanuunkaasi uu lahaa waa su-aal aada u muhiima su-aashaasi oo dahabi ah waxaa weeya walaal qofkaas waa sida culammadu iftootay xaaraan qaxcana ay ka tahay masaajidda inuu yimaado waajibkii jamaacaduna waa ka dhacayaan ma ahan kali intaas inuu masjidka yimaado xuduurkiisa dembi ahba ilaa culammada qaarkood ay gaarsiiyaanba haddii qof uu ka qaado qoftaas u dhibata asaga ayaa maarata aakhire qaadaya dhiiggiisii oo qofkaasu qaatil ayaa loo aqoonsanaya leannahu cudur khatara ayuu sidaa waxaana dee u daliila nabiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi qof jiran yaan qof caafimaad qaba lagu darin xoolaha jiran xoolaha caafimaad qaba dad nabiga sal allahu aleyhi wasalam oo macsuum ahayo maxfuud ahayo cudur halisa inuu ku dhaco dhanba ilahay ka xifdiyey iyo cuduroo dhanba nin juudaam qadaa u yimid qabiilkiisaoo la socdo qabiilka waa la baaya gacantau geliyay asagana gacantoota u taaguu yidhi waa kula baayacnay iska tagoo raradaa tag marka waxa weeyaan maca hadduu taaban lahayn nabiga ilaahay baa ka xifdi mara juudaam qaadi lahayn laakiin nabiga ummadda ayuu quduu yaha ummadda ayaa la tusaayay inaysan qof jiran aysan taaban marka saa daraaddeed ma banaana inuu qof cudurka isaga shakisan ama calaamadihiisina inuu yimaado masjidka inuu yimaado waa yahay dhegeysto kaleba qadka dhegeysto qabaa qadka ku jira fadlan magacaagii iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sheekh cali wajiis asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu assalaam iyo dhammaan edeheesa barnaamijka iyo sheekh cali wajiiska magacaygu wacdilaahi yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso soomaaliya su-aashaan rabo sheekha aan weydiinaya waxaa weeye horta meesha magaaladaan joogna weli muu soo gaarin cudurku laakiin waxaa jirta amaamirta lasoo saaray wax ka mid ahayd inaan masjidka la tegin oo kale marka masaajid baa daris ila ah waxaana yaabaha aan dhaca hooyey xilliga salaadaha oo kale markii la qiimo masaajidka waa lagu tukanayaa laakiin ma tago haddaan tagana waxaa dhacda qofa irinta meelaha ka qufaca wisoo suwaas iyo xasaan galaa dabcan marka salaadii haddaan guriga ku tukado oo kale maxay noqonaysaa ayaan weydinaya sheekh maasantiin adoo masaajidka daris la ah waa yahay sheekh wuu ku maqlayaa aad baad u mahadsantahay walaal waad asiibtay waa saxan tahay gurigaad ku dukanaysaa fursad baad u haysataa wax dembiyana kusoo gaari maayan insha allah waxaa weeyaan markii ilaahay cudurka ummadda ka qaada masaajid bilaabi doontaa dilay
waa mahadsantahay adigana aad baad u mahadsantahay sheekh alijiis taariikhda ma lagu hayaa in arrintanoo kale ah amaba wax u dhow ay dhaceen oo muslimiintii ay masaajidda iman waayaan oo xaramkii ugu weynaa la xiro oo la yidhaahdo laguma tukan karo inagoo og in bil walba oo ramadaan boqolaal kun oo muslimiina oo daafaha dunida ka kala yimaada ay halkaasi cumro iyo cibaado u tegi jireen in horay uma dhicin cudur noocan oo kaleeta inuu ku faafay muslimiinta oo dhan way dhacday magaalooyin inay wax ka dhaceen sidii sham waktigii sida cumar radiallahu anhu ka dhacdo kaleeto kabacdi waxbaa dhacay masar dhowr jeer bay wax ka dhaceen laakiin cudurkan tacmiimka ah ilaa waagaas maaragtay waxaan globalizationka la yidhahdo ama isdhexgalkan faraha badan adduunyada kama jirin horumarkan xadaaradu gaartay baniaadamka ma uu jirin marka sidaanoo kale adduunka o dhan cudur uga faafama uusan jirin sidaa daraaddeed meelaha uu cudurku ka dhacay diinta islaamka waxay waajibisay in waxa la yidhaha alxajru sixi ama yacni in la karantiil lagu sameeyo hadday magaalo tahay magaalada waa la karantiila isla haddana gudaheeda dadka joogaa lasi karantiila dadka dhan waa la kala fogeynaa diinta saasuu nabigu waajibiyey sal allahu alayhi wasalam ayadoo cudurba uusan jirin buu noo sii sheegay le diintan ilaa yowm alqiyaama ayaa loogu talagalay dadka wixii ku dhacay inay uga waranto marka haddii magaalo cudurkan uu ka dhaco qof joogana yuusan ka bixin oo yidhi qof qofaan jooginna aad waxa wey marka maada xukunkaas caamka waxaa laga qaatay maadaama magaalada karantiira in haddana guryaha iyo goobaha lasii karantiiri karo haddana oo lasii kala qaadi karo dadka si aysa le xikmadda ayaa midaynayso dadkaas dibadda jooga wax magaalada looga celiyo magaalo kale ka imaanaya inaan cudur ku dhicin marka kuwa magaalada joogana haddii qalab lagu baari kara lahaayo la ogaado kan jiran iyo kan fayow in lasii kala saaraa waajib noqonaysa marka arrinta diinta mar hore ayay su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay dadka qaar baa waxay isweydiinayaan haddiiba la yidhi masaajidii laysuguma imaan karo ama cabsi baa jirta ha la kala fogaado si meel fog ah taraawiixdii iyo tahajudkii ma lagu tukan karaa matalan hadda qalab baa jira maqal iyo muuqaala oo dadkii ay iska arki karaan intii istaqaana ama asxaabahoo kaleba sida meel iyagoo kala fog oo ama magaalooyin kala duwan ama xaafado kala duwan jooga salaadii ma wada tukan karaan ama qur-aankii ma wada akhrisan karaan su-aashaas hadda waxay noqotay su-aasha uga caansan adduunka la isweydiiyo oo arrimahan ka hore faa'iidis ka dhashay ku tacalluqa marka sida raajixa ah oo jamhuurul culamaana ay qabaan dadka isla dukanaya waa inay ama ismaqlayaan oo isgaari karaan ama is arkayaan duruuftana ay yacni hareereynayso oo curfi ahaan la dhihi karo waa dad isku xiran oo imaam masjidka iyo haddii xataa guriga ku dhegan qaar ku dukanayaan ama derbiya udhexeeyaan ama dhul banaan udhexeeyo dad isku xiran oo isku meel ku dukanaya oo waxyaabaha hadday dhacaan xataa is saamayn kara wax isgaarsiin kara inay ahaadaan waa laga marmaan sidaa daraaddeed culammada sida raajixa ah way jiraan yurub iyo sida maqlaya dad uun iftooday waa iska baneeya laakiin sida saxda waxa waaye inaysan banaaneen in tvyaasha ama xaramka ha ka socdaano ama meel kale ha ka socdaano inaan lagu xiran karan iyadoo guryaha la joogo waxaa khayr badan diintuna ay banaysay dadka guryaha jooga in iyagu ay iskooda dukadaan iyagu ay isku jamaeceystaan iyagu ay isku jamaeceystaan dadka hadda waxay leeyihiin maadaama xaaladda hadda ay isbedeshay oo halkii laga dhihi jiray istawow sida aad sheegtayba hadda tabaacadu kala fogaada la leeyahay waa wax aan aan horey u dhici jirin marka tanina un waxay ka mid tahay waxyaabaha aan horey u dhici jirin oo culummada qaarkood waxay leeyihiin fiqi tacaamul maca alwaaqic oo kale bay arrintaas hoos imaanaysaa oo in markii hore ma banaaneen laakiin xilliga hadda lagu jiro oo kale arrintaa maxaa kaaga muuqda adiga waxa laga cararayo aba waxa waaye axkaamta sharciga ee horu jirta marka laga guuraayo axkaam cusub la qaadanayo waxaa shardi ah daruura inay jirto aan la dhaafi karin marka diintu ayadaa daruuradii ka jawaabtay sax waayo masjidka lama tegi karo imaamka laguma xiran karo oo weyn oo socda oo masjidka loo xiran yahay ama dee daruurteedii ama caafimaadka la diidaya qofka waa ka cararaya sidaa daraaddeed maadaama arrintaas ay tahay arrin oo oo maaragtay aan suurtoobayn ruqsaddii sharcigaa taalla salaada gurigaagaad ku dukanaysaa ama goobtaada shaqada adiga iyo xaaskaaga iyo carruurtaada isla dukanaya waana kala fogaanaysiin wax dhibaatahay leedaha male taraawiixda waa ku ansaxaysaa bal haweenka iyo waxaa uga fadli badan masjidka waxaa uga fadli badan guriga uga fadli badan raggana markaanoo kale xaaladdu markay saas tahay iyagana guriga uga fadli badan marka baahi marka loo qabo in t v iyo shaashada lagu xirto salaad lagu xirto wax macnaha ay leedaha male macna baahidan jirin khadka ayaa ka bixi karaba onlinekaa go'i kara qofkii salaadiina ku jiraa yani waxaasoo dhan marka baahidaas ma jirta marka dadka isla jooga iyagaa isla dukanaya iyagaa awoodooda iyo tabartooda intay la eg tahay ayay ku dukanayaan jamaacadooda waa ansaxaysaa ajirkooda waa helayaan sunadii waa waafaqsan yihiin marka limaada marka meel kale loo aadaya aad baad umahadsan tahay sheekh alwajis dhammaantiin kulla caam antum bikhayr wa ramadaan mubaarak ramadaan kariim aad baad umahadsan tahay xayaak allah shukran adeer intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanan u mahad celinayaa oo barnaamijka marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystahaba ka jawaabayay doctor cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo ka tirsan hay-adda culimmada soomaaliyeed dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriirayna waan u mahadnaqayaa adinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa fii amaaniillah
mahadsani jacfar kukay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan heer walibana uu soomaalida magac gaara u leeyahay mar waa dhay marna waa mayac marna waa suusac marna waa garoor oo lagu magacaabo caanaha looda iyo kuwa arigu markay fadhiistaan isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta ay ka garoorayaan afar sababood ayaan idiin sheegay waxaase ugu weynaa labada kale ah kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen iyo lulliinka oo ah hannaan soomaalidii reer miyiga ahaydii ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiilaalada u baxsadaan caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa haddiibana waa dhanaanaadaan carruurta iyo dumarkii lolay mooye ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan martidana gasiinka lagu sooraayo looguma soo dari jirin sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee taa ka sokowna waxay ola ahayd caano subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara toona su-aashuse waxay tahay markii ay ciirtu badato inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen saddex siyood mid ahaan inay yeelaan ayay u badnayd mar waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonihi aanay u soo xeroon qoysaska aan lagu ogeyn caano ay dhay ku dhammaan iyo kuwo intag u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqda haddiise qoysaskaa saboolka alla waayo waxay siin jireen xoolaha qaarkood gaar ahaan awrta oo markii la soo hooyo cilcilowga fiidkii dhamistooda u soo safata labadaas haddii aan midkood la helinna ciirta way daadin jireen oo weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen meel walbase kuma ay daadin jirine xurmo iyo maamuus ay u hayeen darteed waxay ku sugi jireen godad ay si gaara u qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn arrintu sidaas inay ahaydna waxaad ku garataa nin sodcaala oo reerkiisii uga soo kacay geyi roob leh tigaadii uu bixiyena ay xoolihii ugu darareen ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray ciirtaa jugle ama ciirta awrta ayaa la siiyaa ama ciirta waa la qubaa markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimi inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado isla markaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabteex uga baqo markaas bay ooridiisu u howlgeli jirtay waxay u beydhi jirtay farsamada ay soomaalidu buqbuqada u taqaan in dhayi ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay si kastaba ha ahaatee garoorka ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo dhammidoodna caanaha loogu irkada kuwa looda ayaa ugu badan uguna wanaagsan sidaasoo ay tahayna soomaalidu lo-da waa liidaa waxay ku daraabaan inay adkaysi yar tahay oo sida geela aanay biyaha uga qadi karin waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin mar walbana ay u baahan tahay balli ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay waxaaba caado noqotay gabyaaga soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo-da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya waxaan xoolo ahayn oo reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin allah u naxariistay cumar xuseen gorse oo lagu naanaysi jiray cumar isteyliya reer barbaraadna ahaa ayaa beri tiriyey gabay aada u caan baxay waa gabaygii dhagax nafle la baxay ee uu geela aada ugu tilmaamay uguna ammaanay kaasoo tuduc adartiisa ka mida uu looda ku liiday wuxuu ku sheegay inay tahay waxaan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay adimada biyaha kula jirin waa kii odhan jiray lo-da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameede kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye ragga laxaa sii dhowrayow dhaqasha waa geelim cumar xuseen ka hor gabaygiisa ku magacaaban mawdku ka adeeg waatuu sayid maxamedna lo-da ku daraabay inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciid iyo buqbuqaba iyada loogu marti yahay taasise waa markay aaranka tahay oo keliyahe wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayna allaha ka dhigee inaan saca cidina caana ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh waxaa haddana wax lala asqaraara la ah ninka lo-da leh ee ay la tahay inuu xoola haysto wuxuu yidhi lo-da baydideed waa hadday baraq u joogtaa iyo barqamaha gugiibaa xumbada laga bufsiiyaaye buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagiiye boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaayo jiiraal baraahsaday sacii balafyey weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa iyo u sheega barbaarkii isaguna lo-da ka daydin jiray waa kii heesuu u tiriyey inoogu sheegay caanaha lo-du inay wakhti kooban ku egyihiin waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga gabadha gashaantida ah ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hallayn karin labadaba waa caanaha lo-da iyo xoogga gashaantidee wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda markaas buu yidhi caanahaagiyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhace dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaajaah oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan
bidhaafsuwaasho soonkiya salaadiyo ku daadaala sadaqada صبحان يا غفار صلاة قيامها
salka geed engagayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadliya dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadaambidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yuururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka kor ugu taagtaa dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
salka geed engagayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiru sadliya dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igoo seefa kuula yuururaa inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo saha lagu malaysaa sanka kor ugu taagtaa
dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala
idaacaddii fiidnimo ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi iyo ibraahim xasan daanduray oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno sidaasi iyo nabadgelyo
dembidhaafsuaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada
saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshacaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igo oo seefa kuula yuururaa inay kugu tugaayaan hideebaad cibaadada uga seexataayood saha lagu malaysaa sanka kor ugu taagtaa dembidhaaf suaasho dembidhaaf suaasho soonkiyo salaadiyo gudaadana dembidhaaf suaasho dembidhaaf suaasho soonkiyo salaadiyo gudaadana sadaqada
laasalka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sannahaaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba sodcaalka sahaydu xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaaf suaasho dembidhaaf suaasho